barakacyaal badan ayaa soo gaaray degmada bardaale ee gobolka baay kuwaasoo ka soo cararay dagaalada ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo xaalado nolol xumo oo aada u liita ayay ku nool yihiin barakacyaasha soo gaaray degmada bardaale maamulka degmada bardaale ayaa sheegay tan iyo markii degmada luuq ay dagaalada ka soo cusboonaadeen degmada inay soo gaareen boqolaal qoys oo barakacyaal ah kuwaasi oo haatan la daalaadhacaya xaalado nolol xumo waa kan guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq caraas oo arrintaasi aan ka waraystay
wallaahi asaasha waa mahadsan tahay xaaladda guud ee degmada bardaale xaalkeeda waa iska degan yahay buuqbuuqi iyo way dhibaatan yahay dadka bardaale waa kasoo kabanaysaa alxamdulilah ciidamada amnigana waa shaqeynayaan gudahaan amniga degmada bardaale boqol kiiba boqol waaye dadkii luuq kasoo barakacay oo dagaaladii meesha ka dha kasoo barakacay waa soo gaaray degmada bardaale waxay ku sugiin degmada marka dee waa dareemaysaa nin gurigiis kasoo qaxay oo degmo kale imaaday waxay la nool yihiin dadka hadda oo xaafadaha bardaale ay ku dhex nool yihiin ilaa dhowr boqol oo qoys waaye marka daahidaha samafalkana waa way tageeno way soo booqdeen marka dee wasiirka gargaarka dowladda koonfur galbeedna waa ogyahay raboodka waa loo diray marka dhamaanti waxaan ugu baaqayna hayadaha samafalka iyo dowladaba inay dadkaas gurmia kasoo gaaraan maadaama haddan hadda xasaasi ay kusoo tooseen xilli roobaad ah waa garta marka hadda xaaladaha ay ku nool yihiin maadaama xilli roobaad la gudagalay maalmihii ugu dambeeyeen roobab xoogan ay ka da-ayeen deegaanada koonfur galbeed xaaladaha dadkaas ay ku nool yihiin bal sharaxaad naga sii wallahi xaaladda waa dareemaysaa saaxiib nin gurigiis kasoo qaxay oo meel kale imaaday haddana gurigii aan lahayn oo haddana xilli roobaad ay tahay xaaladooda meel xun bay maraysaa marka hayadihii aan u baaqnayn waxaad gargaar soo gaarsiy malaha waxay ku dhexnool guri kasta ilaa laba qoys saddex qoys aa ku dhexnool marka meel haddana ayin inay degaan rabin laakin waa dareemaysaa koobka meel ay ka galayaan malaha alaab ma qabaan meel hoyiya malaha marka waa dareemaysaa nin gurigiisa kasta meel kale inaad dhibaatintaas waa ugu filan marka xaafad kastay ku dhexnool yihiin ilaa saddex qoys laba qoys ku dhexnool waa garta ilaa hadda taa marka wax gargaara soo gaaray wax gargaara soo gaaray malaha ayadaha ayagoo dhanba meesha waa tageen asun bay kasoo sameey wasaaradda gargaarka raboodka anaga waa qabtaa dowladda anagana waa usheegnay koonfur galbeed dhamaan nin kasta wax ugeysan kara marka insha allahu taala rajada waa ilin baan war ku sugayna hadii laa yidhahdo laakiin dhaaqana waxaa ku adhalinayna in dadkaas wax kuliya loo soo gaaro wasiirka gargaarka maamulka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa kulan la qaatay hay-adaha samafalka waxayna ka wada hadleen xaaladaha bini-aadanimada gaar ahaan waxaa diiradda lagu saaray kulanka sidii gurmud deg deg a loogu fidin lahaa dadka ka soo cararay dagaalada ka dhacay degmada luuq ee soo gaaray qeybo ka mid a gobolka baay waxaa ilaahay mahadiisa inuu noo qabsoomay kulankii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka kulankaasoo hay-adaha iyo wasaaradda isku wareysanayeen xaaladda bini aadanimada stateka waxaan igu mahad celinayaa kulankaas waxaa goobjoog ka ahay wasaaraddeena caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirka markuu bilowday waxaa warbixin bixisay wasaaradda gargaarka ka hadasha xaaladda degmooyinka iyo xogihii u dambeeyey oo degmooyinka aan ka helnay kadib waxaa warbixin guud oo adeegyada socda iyo meelaha gaabiska uu ka jira soo jeedisay hay-adda u n ka ela u n ocha oo dhinaca coordinationka nagala shaqaysa kulankaas waxyaalaha update-ka ocha iyo wasaaradda soo soo jeediyeen waxaa ka mid ahay assessment ama xoog aruurin lagu sameeyey dadkii ka soo barakacay dagaalada ka dhaca degmada luuq iyo waxyaalaha loo qabtay iyo waxa u qorshaysan waxaan aad ugu mahad celinaa dhowr hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha samafalka oo kale hay-adda mardo hay-adda actad hay-adda gareedo hay-adda d r c n r c sentral ay bilaabeen inay lacag yar oo kaash ah inay qoysaskaas siiyaan qaarna ay bilaabeen inay diiwaangeliyaan waa u mahad celinaynaa gurmadkaasi hor dadkaas hadda u bilaabanayo oo dhibaato aada u weyn ka soo gaartay oo guryahoda laga soo barakiciyey nasiib darro qodobada kale oo shirka lagu soo bandhiga waxaa ka mid ahaa qaybta u qaabilsan hay-adda un-ka kalastarka qaybta cuntada food security u qaabilsan oo warbixin ka soo jeediyey adeegyada dhinaca gargaarka ha noqoto dhinaca cuntada lacagaha dadka la siiyo oo aada tabarta daran meeshay marayaan waxaa aada u welwelnay xaaladaas in gurmadka dadka baahan la gaarsiino aada u yaraaday berihi u dambeeyey ilaa laga soo bilaabo sanadka dhammaadkiisa dadkaasna run ahaanti waxay dad shaqaysan jiray oo xaalado iyo dhibaatooyin ku yimaaday sababa inay guryahooda ka soo barakacaan una baadaan gacan kale inay inay gaarto taasna waxaa aada looga dooda sidii loo kordhin karo oo dadkaas bulshada u nugul sidii ay ku heli lahaayeen adeegyadaasay u baahan yihiin laakiin colays weyna laga muujiyey dhinaca kaalmada dhinaca cuntada iyo dadka lacagaha adeegyada markaalkood loo siiyo degdega ah oo culaysyada markay bataan loo siiyo oo hoos u dhacay wixii laga qaban lahaa waxaa la gudagelay xili roobaadka deerta taasoo saameyn ku yeelan karta barakacayaasha oo qaarkood aan haysan hooy iyo meela ay ka galaan roobabka da'aya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo